dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay socdaan dadaalo dalka dib loogu soo celinayo muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyay biyaha dalka jasiiradda madagaskar wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane daa-uud awees ayaa tacsiye u diray qoysaska ay ka gooriyoodeen labaiy labaatanka ruux ee musiibadaani ku dhintay isagoo dhanka kalena xusay in afartan iyo sideed qof laga soo badbaadiyay ay gacanta ku hayso dowladda madagaskar wasiirka eeshi jaraa-id uu ku qabtay muqdisho ku sheegay in dowladda ay halkaa u direyso mas-uuliyiin si loo ogaado xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed iyo halka ay ka baxeen lana hubin doono in dhammaan dadka ay waxyeelada gaarta ay yihiin soomaali keli ah
waxaan maanta shacabka soomaaliyeed marka hore la wadaagaynaa war murugo leh iyo tacsiye ku saabsan muwaadiniin soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta indiya meel u dhow jasiiradaha madagaskar sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha madagaskar laba doonyood oo siday dad ilaa iyo toddobaatan ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyey kaluumaysato u dhashay dalkaasi madagaskar waxaa doomahaasi amaba dadkaasi laga helay meesha la yidhaahdo ndosi iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi madagaskar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee madagaskar nagu wargelisay dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed toddobaatan ayay gaarayeen waxaa dhintay laba iyo labaatan laba doonyood ayay saarnaayeen doon ka mid ah waxaa saarnaa soddon iyo siddeed qof midna waxaa saarnaa laba iyo soddon qof dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyay inay yihiin labaiyo labaatan inta lasoo badbaadiyeyna waa afartan iyo siddeed oo haatan gacanta ugu jira dowladda madagaskar marka ugu horeysa waxaan tacsi u diraynaa shacabka soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay tallaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi madagaskar si ay faahfaahin inooga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u eg tahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa tallaabooyinka kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid a in halkaasi loo diro mas-uuliyiin tegi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo weliba in lasoo xaqiijiyo halka ay marka hore doomahaasi kasoo sharaacdeen wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin in ay soomaali yihiin in kale marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka ay wararka xaqiiqda ah ee markaa halkaasi ka jira wasiir daa-uud awees ayaa intaa raaciyey hadalkiisa in dowladda soomaaliya ay sameyn doonto baaritaano maadaama wax tahriibintu ay tahay faldembiyeed iyo cidda ku lugta leh dhallinyarada soomaaliyeed ayuu kaga digay inay galaan safarada sharci darada ay naftooda khatarta ku gelinayaan